assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa radio harwanaag oo aad ka dhegaysataan shabakadda harwanaag news idinkoo had jeer nooga bartay dhegeystaan idiin soo gudbino warar kala badan oo xiisan dhegeystayaal toddobaadka aynu kasoo gudubnay ee bishan ay ahayd shan iyo labaatanka magaalada washington dalka maraykanka waxaa lagu qabtay shir ay isugu iman lahaayeen xukuumadda somalilan soomaaliya iyo puntland kaasi oo ay soo qaban qaabisay aqalka koongareska maraykanka balse dowladda somalilan ayaa si cad u sheegtay inaanay ka qaybgeli doonin shirkaasi haddaba si aan arrimahaasi wax uga ogaano ayaa wakiilka somalilan u fadhiya dalka maraykanka doctor sacad sheekh cusmaan nuur haddaba tifatiraha guud ee shabakadan harwanaag news axmed naasir jibriil faarax ayaa khadka telefoonka ku tiigsaday wakiilka somalilan u fadhiya dalka maraykanka doctor sacad sheekh cusmaan nuur isagoo ku sugan magaalmadaxa dalka maraykanka ee washington haddaba axmed naasir jibriil ayaa su-aashii u horreysay uu weydiiyey doctor sacad sheekh cusmaan nuur waxay ahayd sacad waxa aad ka warantaa xiriirka ka dhexeeya somalilan iyo soomaaliya halka uu marayo waxaanu ku jawaabay sacad saan soo socota axmed naasir aada iyo aad baad u mahadsan tahay aada iyo aad baan ugu faraxsanay mar labaad inaan kusoo noqdo rediyogeena qiimaha badan ee dadkeenu dhegaysto waxaad ii saamaxdaa intaynaan gelin hadalkan inaan salaamo dadka af soomaaliga ku hadla ee degan geeska afrika dadka somalilan weliba kuwa somalilan ku dhashay ama ka yimi ama ku abtirsada waxaan leeyahay giddigood salaamullahi calaykum xiriirka somalilan iyo dowladda iyo dalka maraykan ka dhexeeya mid aada iyo aada u wanaagsan weeye mid aada iyo aada u diiran in badanna lasoo kob kobcinayay maantana gaadhay marxalad runtii aanu xidhiir toosa yeelano inkasta oo aanay dowladda maraykan si rasmiya oo intoy ku bannaan international looga aanay u aqoonsan weli dowladda somalilan haddana runtii xidhiirka aanu la leenahay mid naga waabiya maaha inta dadka kale ee dowladda maraykan ay aqoonsan tahay ay la yeeshaan wahagaag doctor sacad shir ayaa ka socda washington oo ka furmay shirkaas oo ay ku sheegeen ee maraykanka saddex goosood oo lagu numarti qaaday kooxaha alwaaga soomaaliya iyo dalka jamhuuriyadda somalilan maadaama adigu aad tahay wakiilkii somalilan bal arrinkaasi ma la socotaa aada iyo aad baan ula socdaa ilaa bilowgiisii axmed naasir oo waan la socday ilaa saddexdii wiigo hore markii warkiisa lasoo qaaday qoladan guddi hoosaada dhinaca afrika ee guriga baarlamaanka ee maraykanka ee howska la yidhaahdo dadka iyagu u shaqeeya ninka intoy guddoomiyaha ah ee la yidhaahdo donald paine inagu aynu halkan ku dhinaano north america staffers laakiin kaaliyayaasha af somaliland aynu ku sheegi karno ayaa dhowr wiig horteed ila soo qaaday arrintaa ilaa maalintaa ay ila hadleen ilaa shalay oo uu dhacay shirku intaaba waa la socday sidaan ka warhayno jamhuuriyadda somalilan way diiday soo maaha inay shirka ka qayb gasho sida uu wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay jamhuuriyadda somalilan waa runtaa sidaa aad tiri way ka cudur daaratay inay timaado shirkaa sababtaas maxay marka u cuskatay sababtay u cuskatay waxa weeye sabab runtii la wada garanayo oo dunidoo dhami wada og tahay oo waxa weeye somalilan waxa weeye waa waa dhis siyaasadeed oo jamhuuriya oo gooni isu taagay oo ka tegey dowladdii la isku odhan jiray soomaaliya haddii loo yeedhayo dad soomaaliya ama intooya dhismo siyaasadeed oo dhismayaal siyaasadeed oo kala jaada waxay noqotay somalilan in loola dhaqmo oo loogu yeedho iyada oo siday tahay ah oo jamhuuriyad iyadu gooni isaga taagtay intii kale ee soomaaliya ah laakiin taasi waa mid u cuntami weyday kaaliyayaashii guddoomiyaha inkasta oo aanu ka galnay hadal badan iyo munaaqasho badan aanu ka wada galnay oo qaadatay ilaa laba weeg si kastaba aanu uga wada hadalnay bas sidii loo samayn lahaa hab ay somalilan ku timaado iyada oo aan loo arag ama iyaduna aan isu arag inay ka soo noqotay isgooni isutaageedii oo ay ku timaado iyadoo nidaam jamhuuriya oo gooni u taagan oo dadkaa kale haddii la doonayo in soomaali wax lagu taro ka mid a laakiin aan ku milmin ee goonideeda u timaada annagoo aan diidin qaradka shirka loo qabanayay ee ah in argagixisada lala dagaalamo in budhcadbadeeda lala dagaalamo in laiska la iska kaashado sida dadka noloshiisa loo hagaajin lahaa ee cunto iyo nafaqo iyo dawo loo siin lahaa mela joogaanba doctor sacad dad badan ayaa waxay qabaan in maadaama congresska hoose ee maraykanka oo warqad official usoo diray somalilan warqadaasna waxaa ku qornaa waxaanu ku casuumanaa republic of somalilan waa sidai u qorneede taasi oo macnaheeduna ah in sidii dowlad oo kale ee meesha usoo fadhiisanayso marka taas adiguna guddoomiyihii wakiilkii waxaa tahay somalilan u fadhiya marka soo janis idi soo maray soo maaha aad dadkan mar walba soomaali weyn idila daba taagan aad halkaa aad ugu sheegan kartaan wixiina axmed naasirow somalilan ilaa maalintii la abuuray nineteen ninety one go-aan siyaasadeed bay gaadhay inaanay ka qayb gelin shirar loogu yeedho soomaalida kale ee aan aqoonsanayn jirniinkeeda dadkan waxaanu ku nidhi wardi af soomaaliga waanu ku hadalna dalkanna dowlad waanu isku ahaan jirnay laakiin maanta ma wada joogno asbaabaheeda waa ogtiin annaguna diyaar uma nihin halkan inaanu ka sharaxno nuxurkeeda marka lagu soo dego somalilan waa ogtihiin shirkii ugu horreeyey ee jabuuti one laga bilaabo ilaa kan lagu dhisay dowladan dambe liiqliiqanaysa sheekh shariif inaana isa soo taagin meel soomaali weyn la isugu yeedhay wy dee nomama aqoonsana annaguna ma aqoonsanin sidaa aawadeed sidii aanu ahayn baanu annagu ka nahaye annagaan idin diidaynin hab aanu ku iman karno shirkan aynu wada samaysanee nagu aqbala tii baana lagu diiday oo welibana lagula murmay oo marmarka qaarkoodna lagu hadiday annaguna waxaanu ihi maya horena umaanu tegin idinkuna maanta tala aanan hore meel u dhigin oo dadkayagu aanu ogolayn na ogolaysiin maysaane sharaf iyo kamaal baa mudan tihiin annana waa mudannahay ciddaad doonaysaan u yeedha haddaad doonaysaan waanu iman doonaa washington d c waananu iswada naqaanaa odaygan jermanka kob iyo toban sannadood baan anigu isaga yaqaanay ceebi ma jirto isu keenkeena markaasaynu sheekaysana waxaan aa leedihiin waa laga layska kaashanayana puntland oo kale annaga wax iskaashiina ma dhex mari karaan iyada oo somalilan one quarter of the territory of some dhulka somalilan rubicii iyadoo dulmi ku sheeganaysa haddaad doonaysaan inaad- aan ka yara haddaad dhex- doonaysaan in- ya aan kaa yara dhex galo kun iyo sagaal boqol sanadadii sanadkii la dhaafay labada kun iyo sideedii markii jamhuuriyadda somalilan weerarka argagixisadu ay kusoo qaadeen ay qarxiyeen ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda somalilan ayaa wuxuu sheegay in wada shaqayn uu la yeelan doono maamul goboleedka puntland xagga argagixisada marka iminkana waxaad leedahay wada shaqayn ma yeelanano wasiirkuna hore u sheegay wada shaqaynin marka maxay ku kala Wallahi, duwan yihin waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye wada shaqaynta xagga badbaadada iyo gargaarka iyo magaranaysaa dad soo kala gala iyo waxa iyadu waxa weeye wax meel la dhigaa weeye oo kolba meel lala maraa laakiin miduu baan kuu sheegayaa taa wasiirku yidhina tan aan kuu sheegayo kama tallaabsan karto puntland hadday doonayso inay somalilan wax la qabsato waa inay siyaasad tan maanta ay ku socoto ka duwan la timaada runtu xaqii- runtu halkaasunbay isugu iman doonta ama wasiir ha sheego ama yuu sheegin nuxurkeedu halkaasunbuu isugu iman doona Een, okay aanu ka gudubno guddoomiyaha guddi hooseedka kongareeska ee aqalka odayaasha maraykanka ayaa shirkii ka sheegay inaanay somalilan diidmadaasi ee diiday inuu maraykanku ku qanacsaneyn Een, maxaad ka oran lahayd arrinkaasna duqu duqu waa waa nin sharaf le ixtiraam badanna waanu hayaa waanaanu islaqaanaa laakiin de isaga isu hadlaya dowladda maraykan uma hadli karaynin umana hadli karo wasaaradda dibadda ee maraykankana maba iman meesha inkastoo loogu yeedhay nin ka yimi ma jiro kaalaya baa la yidhi waa ka gaabsadeen marka isagu hadduu iskii u hadlayo leeya anaa dowladda maraykan magaceeda ku hadlaya dee anigu la marmi maayo isaga laakiin wuxuun baan kuleeyahay shaqadiisa markaynu ayno iyo sida uu wax u qabto inkasta uu nin muhiima yahay oo siyaasadda dowladda maraykan gacan ku leh haddana maanta nin maamulka u hadli kara maaha leannu isagu waa barlamaankii ee ma aha fulintii okay doctor sacad een, waxaad tahay wakiilka jamhuuriyadda somalilan sidii hore baan u sheegay iyo nin diblomaasiya Een, dalka maraykanka waxaa ka socday dhaqaaqdhaqaaqyo fara badan oo ku wajahan een, kooxaha caalwaaga ee soomaaliya sidii xal loogu heli lahaa waxaana ka mid tahay aqoon-yahanada aada ugu indho-indheeya ee siyaasadda geeska afrika Een, midda kale waxaa jira shir kale oo imika een, washington laga qaban doono oo saraakiishii hore ee dowladdii hore dadka xasuuqday ee dowladdii siyaad baraan ula jeedaayey oo ay hogaamin doonaan uu ku jiro cali samatar Een, marka shirkaasna ma la socotaa iyadana shirkaa dee se anagu waanu maqalay shirkaa jimciyadda qurubaan ka dhexaysaa wadata runtii oo ninka la yidhahdo wal cabdallah iyo dad uu wato iyo magaranaysa u n ka jimciyadda qurubaan ka dhexaysa ayaa wata annagu shaksiyan ma inaanu guudka kala socono mise wax noogu jiraan dee dadka laleeyahay military baa loo samaynayaa weke militaridii la doonaya in lagu celiyo soomaaliyada dagaalamaysa iyagay u taallaa laakiin somalilan ma khusayso waanaanu ognahay sidaa aad sheegtay dad badan ay ku jiraan dadkaasoo dee in cali samatar baa ka mid inkastoo la yidhi wuu xanuunsaday oo muu tegin sabab ay ahaydba haddana annagu inaanu la soconno mooye faragelin kaleanu ku leenahay ma jirno laakiin ra'yiga aanu ka qabno umuuraha caynkaas ah waa la wadaagnaa dowladda maraykanka dowladdii maraykanka marka waad u sheegteen in eh, shirkaasi cawaaqixumo ka soo bixi doona dowladda maraykan waxaanu u sheegnay oo u gudbinay markaanu ka caalweynay qoladii howlwadayaasha ahaa qaraarka iyagu wuxuu noqonayo shirkuba intaanu bilaabin wiig horti iyaguna wax alla wax ay ka soo celiyeen oo diidma ah haba yaraateen ma soo gaadin okay eh, wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ma yimid imika washington maya Eh, goorma imanaya baad isleedahay wasiirka waxaan filaya haddii la idhahdo bishan soo socota ilaa bartamaheeda markuu yimaado yuu la kulmi doonaa ciddii aanu doonno ee iska iman maayo wasiirku iyo dee gobol xaad baa u yaallo oo dowladda maraykanka waxay yidhahdeen ahlan wasahlan markaad doonaysa kaale wasaaradda dibadda iyo dad badan oo kale oo fara badan oo normally markaas ya- yacni arrimaha caynkaasi markay yimaadaan dad meelo in badan baanu gacanta marinaa wasaaradda dibadda tagaashaandhigga iyo meelayo kala bad- fara badan xataa ilaa u n ka waxay noqon doontaa haddii aan la yidhaahdo booqasho ballaaran bay noqon doontaa aada gacanta u marisa meelo badan badan badan Eh, sida wararka nugu soo gaarayaan oo dalka ay Ke- ku jirto raalliga axmed daasir uu ku jiro kongareska iyo guddi hoosaadka iyo odayga qiimaha leh ee donald bayn insha allahu tacaala aanu saaxiibka nahay ee ah runtii runtii ninka maanta ninka qura ee ku jira kongareska maraykanka ee nool ee weliga caqliga somalilan wax dhibaatihii ma jiraan waanu isarkay walaalkayo okay Eh, su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya waxa weeyaan dictor sacad eh, somalilan waxay jirsatay sideed iyo toban sano ilaa maalintii ay ku dhawaaqday in aanay ka mid ahayn soomaaliya inteeda kale kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii may sideed iyo tobankeedii Mhm.
Eh, marka dictor sacad eh, maxaad is leedahay in kolba eh, la soo celceliyo oo soomaaliya lagu xajimeeyo eh, somalilan waxa weeye dhibaato weeye gaara oo taagan oo ina haysata weeye laakiin dee dad bay horteen ku dhacday taasi xiniga laysma dhibaato laysma dhibaato halkan waxaan inaa there is no free lunch laba bilaashi ma jirto waxa weeye simple anigu waxaan u arkaa dhibaatada ugu weyn halkay ka socoto go- go-aan darada iyo daciifnimada ururka afrika iyo qaarada afrika dadka ku nool ee weliba ururkan african unionka la yidhaahdo ee kari waayey ilaa iminkada fikir iyo caqli inuu la yimaado uu la yimi european unionku markii ay arkeen wixii ku dhacay dowladii la odhan jiray yugoslavia dalkii laysku odhan jiray iyo dowladihii googo-ay ee layidhi war ma aqbali karno yurub bartankeeda nabadgelyo xuma inay ka dhacdo ama xasuuq ka dhaco ama cadaalad darro ka dhacdo ee jumhuuriyadahan siday yihiin inaynu ku aqoonsanaa afrikii midkaasay kari weyday awood uma yeelan weyday halka ay dhibtu ka socotaa taasi waa kow ta labaad waxa weeye mustacmaradii hore ee talyaanigu xukumi jiray ee soomaaliya la ohan jiray dadka maanta ku nool ee is-eryanaya ee kari waayey intaa ay somalilan maqnaydba inay caga dhigaan oo wada heshiiyaan oo walaala noqdaan oo dowlad samaystaan duniduna aqbasho annaguna aanu la sheekaysan karnoo nidhaahno war waa maxay xalku soo noqon maynee inagoo walaalo ah oo jaara ma wada noolan karnaa Eh, dal walba oo dalka kale ka go-aya eh, waxa uu la hadlaa in eh, dalka uu ka go-ayo Eh, marka fikradda ma qabtaadu in eh, somalilan ay la hadasho soomaaliya ee sabtan aan ku idhi maaha tii baa lalaayay horta may cagama dhigayaan waxa weeye labaatan sannadood baa la is-eryanaya xamar maanta waxa weeye rabo waa magaalo burburtay weeye kudaafad weeye carruurtii maratay dumarkii maray kuna farxi mayno aad iyo aad iyo aad baanu uga xunay kuwii noo yimina waanu sharifnay waananu soo dhaweynay waxaan ku idhi axmed naasir annagoo ilaahay ka rajaynay taa inuu iyagana aqbalsiiyo una suurogeliyo maalinta ay jumhuuriyad qiimali meeshaa ka dhalato ay u dhan yihiin aanay isku leynaynin maalintaasaanu odhan doonaa waraadhe dhaqanka guud ee soomaaliyeedna ma baabiin karno af soomaaligana ma tirtiri karno xuduuddana ilal abad ma xidhi karno soomaali meelay ku nooshahayba geeska afrika cimrigay dowlad ay u dhan tahay may samaysan maantana dowladdaasi ma jirto berrina mid la filayaa ma jirtee adeerow laba jumhuuriyadood baynahona ceebi ma jirtee idinkuna luga isku taaga annaguna lugahaanu isku taagnay laba maamul oo kale madax bannaan baaynu nahay oo walaale ee aan iskaashanno aan isaqbalno taasaanu la sugina anagu Eh, dictor sacad eh, fursad haddii aan ku siiyo dadkan adduunka oo dhan kaa dhegaysanaya oo halkan kaala socda eh, dalka jamhuuriyadda somalilan eh, u dhashay ka soo jeeda maxaad halkan uga sheegi lahayd waa waxaan odhan lahaa dadka dadkan kuwii gudaha joogay iyo kuwa dibadba joogayba marxalad adag baynu maraynaa dunidana duni hawl yar ma aha go-aan baynu gaadhnay waynu ku liibaanay go-aankeennii mid cadaalad iyo sharaf ku dhisan weeye mid qiimalo weeye mid sababtay keentay aanu ahayn shalay baa wax meel ka dhaceen oo bir- magaalo la burburiyey waa mid ku salaysan xuquuqul insaanka iyo xaqaynu madax banaanaan u leenahay sidaynu lix iyo labaatankii juun oo shalay maantayna dhaaftay aynu u helnay istiqlaal maalintaynu istiqlaalka helnay geeska africa imbaradooriyadii etoobiya oo qudhaa ka taagnayd oo xayle salaasa joogay kenya may jirin ugandana may jirin eritreyana may jirin eh, tanzaniyana may jirin waxay ahayd jamhuuriyaddii ugu horreysay ee bariga afrika ka soo baxday kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii jamhuuriyaddeennu waa mid xaqa dagaalkeennu waa mid xaqa dagaalka lagama daali karo arwaaxdii shuhadadii u dhimatay daruurta guudkeeday inaga wada eegayaan ka bilow cabdilaahi awsaciid kharash irasoma waxaad soo martaa koodbuur waxaad soo martaa into axmed cali raggu waa fara badan yahay dagaalku wuu socdaa xorriyad baynu u dagaalamanaa xaqa isku duubnaada somalilan yaan meelna looga soo dhicin nolosheedu waa noloshiina ilaahayna gacan buu inagu siin doonaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dictor sacad wakhtiga qaaligaad na siisay aada iyo aad baan axmed naasir iyadu mahadsanta dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wakiilka somalilan u fadhiya dalka maraykanka dhotor sacad sheekh cusmaan nuur oo khadka telefoonka ugu warramayay axmed naasir jibriil isagoo ku sugan caasimadda dalka maraykanka ee washington d c intaasna dhegeysta maanta waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkiinii aan idinka soo dabinay magaalada toronto balse ha moogaanina had iyo jeer inaad kala socotaan wararkii ugu dambeeyey harwanaag radio waxaa maanta idin soo diyaariyey waa anigoo ah siciid aadan kulanti dambe dhegeystayaal oo xiise leh